iyadoo afar labaatankii saaci lasoo dhaafay deegaan hoostaga degmada matobaan ee gobolka hiiraan ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya laba maleeshi beeleed gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed cabdi cismaan khalaafow iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin ayaa waxa ay sheegeen annagu waxaan nahay bini aadan ahaanshaha ilaahay baa iskale anoo ku hadlaya magaca ee saxda u ahaa ama ku habboonaa xilligan in qofka mas-uulka ay ka hadlo marka colaaddu ay taagan tahay colaaddaasi waxaan baaq u maraynaynaa dadka labada dhinac ah ee labadaa jaanib ama labadaa degaan ah inay colaaddaasi joojiyaan waxaan khasaaro ahayn ma kordhinayso waxaan rabaa inaan ku dhiirrada anigu ka mas-uul ahaan iyo ka maamul ahaan waxaan u istaagaynaa colaaddaas sidaan ku jooji lahayn baaqa aan jaanibka kale iyo walaalneenna kale aan u dirayna ka sokow annagu colaaddaas ilaahay baan mara gelinaynaa soomaalidaan mara gelinaynaa reer galmudug iyo reer galguduud waan mara gelinaynaa colaaddaa waan joojinaynaa waan un istaagaynaa had jeer markaan halkaan ka dhaqaaqno inteenna badan halkaan insha allaahu colaaddaas sidii looga hortegi lahaa iyadoo aan gruub iyo tiim midna ahayn oo reer hiiraana ayaan u ballansannahay taa mid lamidana waxaan ka filaynaa walaalaheenna kale ee maanta qofka nooli biritoole inuu noolaado ayuu maarata xaq u leeyahay in maanta qofka nooli badbaado ayuu xaq u leeyahay kan garashada iyo caqliga u saaxiibkaa waxaan u baaqaynaa dagaalka ka socdo meesha lidaa gobolkan hiiraan oo dhaawiciisa iyo dhimashadiisa bil kasta iyo maalin kasta wakhti kasta oo u socdo waxaan codsanaynaa dagaalkaas in la joojiyo ku baaqaynaa ina dagaalkaas la joojiyo dagaalkaas muddo badanaa socdaa la damiyo dhiiggaas qubanaa la joojiyo xilli munaasab iyo xilli kastaa dagaalkaas socda iyo ramadaan haw socda wakhti ma laha waxaan ka codsanaynaa odayaasha ina dagaalkaasu ciddii ka qaybgaan ee ka qayba la joojiyo waxaan kaleentoon ku wargelinaynaa ka codsanaynaa dadka ganacsatada ah oo hantida ilaahaysi maalkooda inay sadaqaystaano dagaalkaas ku joojiyaano odayaasha carabkooda codkooda ku joojiyaano yuusuf axmed xagar xilada kala duwan ay ku soo qabtay gobolka hiiraan waxa uu baaq u jeediyey madaxda hirshabeelle iyo galmudug isagoo ugu baaqay in colaadan waxyaabaha soo celceliya xal laga gaaro dagaalkaas waa soo noqnoqday waxa isdilaana waa dadkiinnii waxa isdilaa waa dadkiinnii waa dadkaad madax u aheedeen birri ciiddoo kaliya madax loo noqo maa danaha kaliya loo kaadiyo dagaalkaas xoogga ha la saaro oo ninkii gal daran gurigiisa ha lagu celsho ninkii laga gal daran yahana ammaan ha helo dagaalkaasna ha la joojiyo hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa iyo galmudug madaxweynayaashooda iyo golahooda wasiirada iyo maamulladooda gobolladu inay meeshaas ku baxaan ay degaan ay waxa ka jira ay ogaadaan oo inay maalin kasta dhegaysan wiilaa la dilay waa laysdabakaco wiil kalaa la soo dilay waa laysasoo dabakaco wiil kalaa la soo dilay war waxaas dad ma dhaqaan